نغمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى نغمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka waa habeen arbaco ah taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay afarta bisha shanaad ee jamaadul awal sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri qodobada barnaamijka faafareebka wararka caawaan idinkugu hayo waxaa ka mid ah mudug ku dhowaad toban askari murtadiin ah oo ku dhaawacmay qarax maanta mujaahidiintu ay ka fuuliyeen duleedka deegaanka qaycad ee wilaayadaasi iyadoona sidoo kale qaraxaasi lagu gubay gaari cabdibila ah qodobada kale ee faafareebka waxaa ka mid ah doorashada maraykanka dowlado muujiyey cabsida ay ka qabaan in trump uu mar kale dib u soo laabto iyo kuwo kale oo soo dhoweynaya maamulka axmed madoobe oo u goodiyey musharaxiinta mucaaradka ah xilli maamulkaasi uu qabanayo doorasho gaareed mar kale wakhtigiisa uu ku sii dheeraysanayo murtad axmed madoobe qodobada kale ee faafareebka waxaa ka mid ah kooxda fagnar oo jab culus ku qabsaday afrika gaar ahaan galbeedka xilli ay sii kordhayso awoodda mujaahidiinta saaxilka iyo saxaraha afrika caawa waxaad faafareebka ku maqli doontaan warbixin diiradda saaraysa xaaladda kooxdaasi dadka ku dhaqan magaalada muqdisho oo si kulul oga hadlay dhibaatada ay ku hayso kooxda riddada soomaaliya kadib markii ay sii kordheen guryaha iyo boosaska xoogga looga qaadanayo shacabka caasimadda waxaan sidoo kale faafreebka caawa idinkugu hayaa wilaayada islaamiga ah ee bokool oo heshiis buuxa kala dhex dhigtay laba beelood oo walaala ah oo wadadega wilaayadaasi kadib shaqaaqa soo kala dhex gashay munaasabad gebagabo u ahayd heshiisiintaasi faafreebka ayaad ku dhegaysan doontaan qodobadaasi wixii nagu soo kordhay xubnihii hadalaynta warbaahinta iyo xaaladihii u dambeeyey ee filistiin ayaan faafreebka ka marnaan doonin walaalaha cabdulqaadir rabbaani maahir iyo suheyb ayaa barnaamijka igala qaybgelaya waxaad toos inooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka islaamiga ah halka dhegaystayaasheenna kale ay nagala socon karaan aaladdan internetka ku leenahay ee life streamka ku soo dhowaada mar kale faafareebka wararka waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horeeya ee caawa barnaamijka faafareebka wararkeenu ku eegi doonno wuxuu noqonayaa ku dhowaad toban askari oo murtadiin ah ayaa ku dhaawacmay qarax maanta mujaahidiintu ay ka fuliyeen duleedka deegaanka qaycad ee wilaayadaasi iyadoona qaraxaas sidoo kale cadowga loogu gubay gaari cabdibila ah qodobkaas iyo sidoo kale doorashada maraykanka dowlada muujiye cabsida ay ka qabaan in trump uu mar kale dib u soo laabto iyadoo kuwo kale ay soo dhoweeyeen qodobadaasi sidoo kale maamulka axmed madoobe u goodiyey musharaxiinta mucaaradka waxaad ku maqlaysaan xubinteena hadaleynta warbaahinta iyo guudmarka mireegaha islaamiga alaab wuxuu halkan ka soo jeedaya walaalkeen maahir maxamed haye maahir waad mahadsan tahay walaalka bashiir muxiidiin abwayman xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta faafareeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga haddii aan guud marno mid ka mid ah warbixinada ku daabacan mareegta waa howlgal qarax ah oo ciidamada mujaahidiintu maanta ka fuliyeen deegaanka qaycad ee wilaayada mudug kaasi oo lagu gubay gaari cabdibile ah oo ay la socdeen maleeshiyaad ka tirsan riddada waxaana ku dhaawacmay qaraxaasi ugu yaraan siddeed askari oo murtadiin ah maleeshiyadaasi laba ka mid ah lugaha ayay ka go-een laba kalena gacmaha ayay ka go-een waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa maamulka axmed madoobe oo u goodiyey musharaxiinta mucaaradka ah xilli axmed madoobe oo ah madaxa maamulka shaadaladirarka ah ee jubbaland uu isku diyaarinayo doorasho uu mar kale isku doorto ayaa waxa uu maamulkaasi hanjabaad u diray siyaasiyiinta mucaaradka ah ee u taagan xilka madaxtinimo ee maamulkaasi warqad ka soo baxday wasaaradda amniga ee maamulka ridada ah ee fadhigiisu yahay kismaayo ayaa musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimo lagu amray inaysan magaalooyinka maamulkaasi la iman karin maleeshiyaad gaar ah oo hubaysan wixii ciidan ahna ay kaga dambeeyaan booliska ridada jubbaland maamulka axmed madoobe ayaa muujiyey cabsida uu ka qabo abaabul xoog leh oo ay wadaan xubnaha kula loolamaya kursiga madaxtinimo si gaar ah uburuursiga ka socda magaalo madaxda maamulkaasi ee kismaayo wasaaradda waxay ugu yeeraan amniga maamulka shaadaladirarka ah ee jubbaland ayaa ugu guudisay mucaaradka haddii ay u hoggaansami waayaan amarka ka soo baxay axmed midoobe ay qaadi doonaan tallaabooyin adag arrimahan waxay ku soo beegmayaan xilli saacadihii lasoo dhaafay magaalada kismaayo ee xarunta maamulkaasi uu kasoo degay cabdi cali raage oo ka mid ah xubnaha musharaxiinta kaasi oo sheegay in axmed midoobe doonayo doorasho uu isagu isku doorto taasina ay si weyn kaga soo horjeedaan waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan kasoo qaadanaynaa dowlada muujiyey cabsida ay ka qabaan in trump uu mar kale dib u soo laabto iyo kuwo kale oo soo dhoweynaya xilli muddo kooban laga joogo bilaabashada doorashooyinka mareykanka ay jawaab celinno kala duwan ka yimaadeen dowladaha caalamka kuwaas oo isha ku haya isbeddelka siyaasadeed ee waddankan ka dhici doona inta badan dowladaha qaaradda yurub ayaa wadnaha farta ku hayo in donald trump uu ku soo baxo doorashooyinka madaxtinimo ee saaka loo dareeray trump ayaa haddii uu guuleysto ugu goodiyey reer yurub in ay kaligood ku noqon doonaan dagaalka ukrain islamarkaana uu joojin doono taageerada dhaqaale iyo midda milatari ee uu maraykanku ku taageerayo xukuumadda kiyev madaxda faransiiska ingiriiska hungari iyo jarmalka ayaa sheegay in ay ka walaacsan yihiin isbeddel siyaasadeed oo ku yimaad maamulka maraykanka oo ay ula jeedaan in trump dib ugu soo laabto dowladaha ruushka maamulka yuhuudda iyo dhammaan xukaamta carabta iyo turkiga ayaa doonaya in laga guuleysto kamala haris waxayna door bidayaan trump oo siyaasad ahaan ay isku dhow yihiin dowladda shuuciyadda shiinaha oo ah awoodda saddexaad ee dhaqaalaha dunida ayaa iyadana wadnaha farta ku haysa waxayna ka baqaysaa in haddii trump uu ku soo baxo doorashada uu ku iclaamiyo dagaal dhaqaale sidii uu horey u sameeyey sannaddii labada kun toddoba iyo toban kadib markii uu talada maraykanka la wareegay kolkaas oo canshuuro an adag uu ku soo rogay badeecadaha uu shiinuhu u dhoofiyo waqooyiga qaaradda ameerika aad baad u mahadsan tahay walaalka maahir maxamed inta aadan xubinta ka bixin maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay bashiir hadaleynta ugu weyn ee baraha bulshada ee soomaalidu waxay ahayd kelimadii uu jeediyey amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh axmed cumar abu cubayda xafidahullah amiirka ayaa kelimadiisa kaga hadlay damaca xabashida etoobiya ay ku dooneyso inay ku qaadato badda soomaaliya ujeedada ka dambeysa damacaasi guraacan iyo taariikhda ay soo martay wuxuuna sheikha sidoo kale ka hadlay kaalinta ay maamulada riddada ah ku leeyihiin fulinta ajandayaasha xabashida iyo waxa la gudboon bulshada soomaaliyeed ee muslimka ah kelimada sheikha ayaa si weyn ugu faaftay baraha kala duwan ee bulshada ku wada xidhiirto hadalhayntii ugu weyn ee saacadihii lasoo dhaafay ka taagnayd baraha bulshadana kelimada amiirka ay ahayd xubintii hadalhayntana caawa waa inagaynta barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafreebka wararka markana kooxda fagner ayaa jab culus uu ku qabsaday afrika gaar ahaan galbeedka xilli ay sii kordhayso awoodda mujaahidiinta saaxilka iyo saxaraha afrika kusoo dhowaada warbixin diiradda saaraysa kooxdaas waxaa halkani ka soo jeedinaya walaalkeen cabdulqaadir maxamed rabbaani warbixin uu daabacay wargeyska new york times ee ka soo baxda dalka maraykanka ayaa sheegaysa in sumcadda kooxda calooshushaqaystayaasha fagner ee hoostaga ruushka oo mar isu muujin jiray in ay yihiin awood aan la loodin karin ayaa hadda waxa ay noqdeen mid si weyn muddooyinkii u dambeeyey hoos ugu sii socotay islamar ahaantaana qaaradda afrika kala kulmaysay burbur xoogan waxay ugu horrayntii warbixinta sheegaysaa in maleeshiyaadka dharbaaxooyinkii ugu cuslaa ee kala kulmeen dhanka mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin ee ka dagaalanta galbeedka qaaradda afrika waxaa lagu soo warramayaa in faknar ay mar qura lugaha la soo galeen jaxiimo dagaal oo aysan filanaynin halaag xoogganna uu ka qabsaday dhulka saxaraha ee galbeedka qaaradda weliba iyaga oo xilligaas wehelinayeen murtadiin dalkoodii iyo diintoodiiba dhaafsaday sandareerta yar iyo dabadhilifnimo ay u sii dheer tahay warbixinta joornaalka ayaa tusaale wuxuu u soo qaadanayaa jabkii faknar gudaha dhulka maali ku gaaray bishii juulaay ee sanadkan ka kadib markii ay mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin ay dhegta dhiigga u dareen askar fara badan oo ka tirsanaa maleeshiyaadkaas calooshood u shaqaystayaasha ah ee ku socdaalayay dhulka saxaraha ah waxaa mar qura sida la xasuusta faknar halkaas ku qabsaday halaag weli ka shanqaraya dhagaha cadowga midabada kala duwan leh ee duulaanka ku jooga dalkaas ruushkii dacminayay kooxdan ayaa laftiisa ilaa hadda isku dayin in uu ka soo saaro war rasmi ah oo uu ku xaqiijinayo tirada halkaas looga dilay murtasaqadiisa warbixinta new york times ayaa soo xiganaysa muuqaaladii halkaas laga soo bandhigay bishii juulaay ee jabkii cadowga halkaas ka soo gaaray waxayna muujiyeen ayay leedahay jabka iyo naasabeelka soo duulayaasha ka soo gaaray halkaas ma jirin wax qarsoomi kara oo wax walba waxaa lagu baahiyey mareegaha internetka dhanka kale muuqaaladaas ku baahay baraha kala duwan ee internetka waxay faknar u horseedeen sida lagu soo warramayo sumcad darro iyo in ay dunida nusqaamiso heybadii ay u muujin jireen calooshood u shaqaystayaashaas waxaana batay ayay warbixintu leedahay in shaki la geliyo sii jiritaanka faknar haddii ay ku sii sugnaato gudaha waddankaasi maali saxiifadda baaritaano ee samaysay ayaa ku sheegtay in ay ogaatay in faknar halkaas looga dilay ilaayo afartan iyo lix askari loogana dhaawacay afar iyo labaatan kale taas oo ka dhigan ayay leedahay mid ka mid ah fashilkii ugu weynaa ee kooxda ku qabsada afrika gaar ahaan dhanka galbeedka warbixinta new york times oo sii socota ayaa waxaa lagu sheegay in murtasaqadan uu tabantaabiyo ruushka ay cashar lama iloobaan ah ka qaateen dhulka maali ayna ka soo dhammaatay xeeladihii dagaal ay ku howlgeli jireen sannadihii hore iyadoo dhanka kale ay adag tahay in ay kooxdaas ka guulaysato mujaahidiinta ka dagaalamaysa galbeedka qaaradda afrika wixii ka dambeeyey jabkaas ku habsaday kooxdan hoostagta moscow waxaa bilowday kala furfur ku yimid ciidanka waxaa kala daatay qorshooyin badan oo u degsanaa waxaa hakad galay howlgallo badan oo ay doonayeen in ay ku tagaan waddamo kala duwan oo dhaca qaaradda afrika sidoo kale warbixinta wargeyska waxa ay sidoo kale sheegaysaa in uu fashilmay qorshe ay maleeshiyaadku ku doonayeen in ay ku qortaan ciidamo cusub waxaana midaas u sabab ah in dunidu ay aragtay fashilka haysta iyo sida ay uga horkufeen libaaxyada islaamka ee ka dagaalamaya dhulka saaxilka iyo saxaraha afrika duruusta lama iloobaanka ah ee ay murtasaqada ku qaateen galbeedka qaaradda afrika kadib waxay hadda wajahayaan niyad jabkii iyo burburkii ugu xooganaa taariikhdooda waxaana hadda socda qorshe la doonayo in gebi ahaantood lagu burburiyo maadaama ruushka uu durbadiiba dhisay guuto cusub oo uu ugu magacdaray guutada afrika guutada afrika ayaa la mid a sida faknar waana koox iyada daacad u ah moscow una howlgasha sida kuwan oo kale balse ilaa iyo hadda ma jiraan ajandayaal cadcad oo uu valdamir putin ka damacsan yahay iyo sida uu doonayo inay ku shaqo galaan ciidankaas iyo weliba waddamada ugu horreeya oo ay ka shaqo bilaabi doonaan gabagabadii warbixintu waxa ay tilmaamaysaa in mustaqbalka fakner iyo maali ee gobollada kale ee afrika hadda ay tahay mid hubanti la'aan ah ruushkuna uu u muuqdo mid ka cagajiidaya in boorjafid uu ku sameeyo maleeshiyaadka isagoona hadda u muuqda mid u janjeera dhanka guutada afrika si ay kuwaas ugu noqdaan badiil kale guud ahaan warbixinta waxay daaha ka rogaysaa sida ciidanka laga aaminsanaa iskuna muujin jireen awood aan marnaba la loodin karin ayna hadda ugu hor turunturoodeen cududa mujaahidiinta ee galbeedka afrika muddo kooban gudaheedana mugdi u galay mustaqbalka ay soo dhoodhoobayeen sannado fara badan ayna ku soo waraabiyeen dhiigga dad badan oo dulmanayaal ah oo ku kala nool daafaha caalamka
بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى barnaamijka ayaad dhegaysanaysaan faafreebka wararka markanna waxaad ku soo dhowaataan xubinta xaaladihii u dambeeyey ee filistiin waxaa halkani ka soo jeedinaya walaalkeen suheyb cabdulaahi aadaad u mahadsan tahay bashiir diyaaradaha dagaalka maamulka gumaystaha yahuudda maalinkii saddex boqol sagaashan iyo lixaad ayaa waxay sii wadaan xasuuqyada ay ka geysanayaan qidaaca khaza saacadihii lasoo dhaafayna duqeymo kala duwan ayaa halkaasi ka dhacay sida ay wararku sheegayaan tan iyo saaka duqeymihii dhacay bashiiro waxaa ku shahiiday dad gaaraya ilaa lixdan iyo kow ruux kuwaasoo afartan iyo afar ka mida lagu dilay duqeymaha wuxuushnimo ee ka dhacaya waqooyiga qidaaca goobaha duqeymaha ay ka dhaceen waxaa ka mid ah mukhayamka jabaaliya beytulaahiya iyo sidoo kale mukhayamka nuseyraad ciidanka gumaystaha yuhuudda muddo bil ah dhanka kale bashiirow waxa ay sii wadaan go'doonka ay ku hayaan waqooyiga magaalada khaza halkaasoo ay ku go'doonsan yihiin boqolaal dad ah waxaa aad u adag in la helo xogo ku saabsan xaaladaha ka taagan waqooyiga magaalada khaza sababo ku aadan isgaarsiinta iyo internetka oo halkaasi ka go'an muuqaalo qarsoodi ah oo warbaahinta heshana waxa ay muujinayeen askarta sahaynada oo dadka rayidka ah tooganaya iyadoo dhanka kale xaalad adag ay ku sugan yihiin cisbitaalada qidaaca dhaca ee si gaar ah cisbitaalka weyn ee kamaal cudwan kooxaha muqaawamada filistiin dhankooda markaan egno saacadihii lasoo dhaafay howlgallo kala duwan ayay fuliyeen mid ka mid a weeraradooda waxaa lagu beegsaday mid ka mid ah gaadiidka ciidanka daabula weerarkaasna wuxuu si gaar ah uga dhacay mukhayamka jabaaliya sidoo kale kooxaha muqaawamada filistiin waxay askar yahuud ah oo lugeynayey oo gaaraya ilaa shan askari ay la beegsadeen qarax kadibna waxaa xigay dagaal foolkafol ah kadib weerar ka dhacay isla mukhayamka jabaaliya bashiir kooxaha muqaawamada filistiin saacadihii lasoo dhaafay weerarada ay fuliyeen waxaa ka mid ah howlgal lagu beegsaday goob dhufiis u ahayd askarta sahaynada oo ku taala isla mukhayamka jabaaliya xubintan kusoo gudbin jirnay wararkii ugu dambeeyey xaaladaha filistiin caawa halkaas ayaan ku hakinaynaa
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag faafareebka wararka ayaad degeysanaysaan markan iyo magaalada muqdisho dadka ku dhaqan magaalada caasimadda ee muqdisho ayaa si kul looga hadlay dhibaatada ay kooxda rajada soomaaliya ku hayso kadib markii ay sii kordheen guryaha iyo boosaska xoogga looga qaadanayo shacabka caasimadda hooyooyinka ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa sheegtay inay aad u kororhay dhibaatada iyadoona si dareen leh uga hadashay dhibaatooyinka ugu dambeeyey ee ay wajahayaan shacabka ku dhaqan magaalada caasimadda ee muqdisho ummad iimaanka iyo arsaaqadaba alla damaribmariyaata war mid dhintay ma raamin qabuurihii waa qufat oo wixii adduunka jooga saana u silcinaysaa saddex maalmoodaa wax dhiminaynaa oo dadka bilaadanka waqtiyaa la siiya oo ay ku guuraan war subaxiya waaga markuu baryaan war adigu majin baa taa subax intaad ku cararta daynta waaga markuu barya loo imaado dhaa hadda guure isla haddaba rarta la dhahaya war qofka haddaa dowladta oo mas-uulta oo iimaanka laga qaad maxay tahay emerjensigan aa awoodid war lacagtaan aad dadka ka doowadi meelahan la dhisay meelahan la duminay waxba ku qaban mayside war naga dhaaf war adiga intee lagu geynaya war ma dhargaysid miya wartan iyo mar war ilaahay ka cabsada war qiyaamaha la isku wadaaye qiyaamo maba dhimanaysid be haddaad dhimanaysid saqiir iyo kabiir bahaahaday kugu hayaana subax daan la keena madaxa burusaad meeshan soo dheedaaye iimaanka allaha kaa qaadana dhaaf ilaahay oo subxaana watacaala adaa boqore kana dhaafi oo masiibo kurd oo wax allaale wixii ka dambeeya dumiskanaga iyo rafaadkanagaba masiibo kurd rabiyo ilaaha odaa qafuurnaxayna kuwaana dhaafiya cudur allah uga dhigeen faafareebka wararka ayaad degeysanaysaan qeybaha dambe ee barnaamijkan waan isla soo gaarnay dhegeystayaal markan iyo wilaayada islaamiga ah ee bakool wilaayada islaamiga ee bakool ayaa heshiis buuxa kala dhex dhigtay beelaha walaalaha ah ee geeladle iyo jirible oo wadadega wilaayadaasi kadib markii shaqaaqa ay soo kala dhex gashay dowra socotay muddo laba maalin ayaa loo qabtay waxgaradka iyo nabadoonnada labadaasi beelood waxayna dowladaasi kogolxaar u ahayd heshiisiinta beelaha walaalaha ah ee jirible iyo geeladle oo muran dhuldaaqsimeed iyo ceelal uu ku soo dhexgalay galbeedka magaalada tieglow ugu dambeynna guddiyo ka shaqeeya arrimahaas oo loo xilsaaray kadib ayay wilaayada ku guulaystay inay heshiis ay kala dhex dhigto beelahaasi walaalaha ah ee jirible iyo geeladle ugu horeynna munaasabadii gebagabada waxaa ka hadlay sheekh cuhmaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ah ee bakool بسم الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أولا وآخرا إلهي سبحانه وتعالى يا مهد نغان نعمد وين ولا هنكوابا كورن وسنسي يا هنك مهد نغان intaas kadib insha allahu dardaaran dhowr qodobe iyo haga gebagabaayi doon insha allahu tacaala mabadyaw may xafladii aan fadhiynaa dowladii lankamaga dari alxasan ibni cali ibni abi aalib radia allahu canhumaa shicaarjan haayi kunuu cibaadallaahi ikhwaana halku dhegjahaay dowladaas muddo laba maalmood yaha socoti geeko sidining hayti a gebagabaning hayti sadamaana laku dareemow dowlada magaaga iyo lambii tafaa'ula ka jara alxasan ibni cali ibni abi aalib radia allahu canhu hal gorde waa saxaabi jaliila faatimatu binti rasuulilaahina dhalliwa may han qaadanay dowladu lankawaali marka magaaja lankabiya alxasan ibni cali ibni abi aalib sababta may wahaa xasan ilaahay subxaanahu watacaala may bakashal badbaadiyey lama koox oo ugu weyn oo muslimiinta kumada dagaalamaayeen isdhammaayeen saxaabadii yaa ilaahay us hal ankawaale kusiin tanaasuli nabagana sala allahu alayh wasalam hordhaanga aan sheegay unugun kay araga haytan oo xasan eh ilaahay may bakashal badbaadiyi doone lama koox oo muslimiinta kumada yaa ilaahay usa sabab ankawaala in yo maslaxaawan dhiigshow ilahay kashal badbaadiya insha allahu tacaala ujeeddadun kalahaynima bahaytay lamada eelqode ee jilibli iyo geelidle oo horgufta ha dhagallay hoogaa waxyaabaha afkala ku ilaaliyaw ha garan humaan eh insha allahu tacaala yatafaa'ul angata macnaa in dowladu angnagata insha allahu tacaala tii oo xasan ilaahay subxaana wa tacaala masla'anka waali oo dhiigu muslimiintana ka shalbadbaado shicaarka iyo halkudhegana dareema kortaan nabigan sala allahu alayhi wasalama geeridiis ha dhowta xajatul widaa khudbiduusu jeediyaaye oo dheeray tay saxaabadana ku sheekeeyeenoo eed saameyn an lahayd ilanta maanaa la ilmeeytay saxaabada indhoojo ilmeeyan oo laabtiyoona marka maanaa eed an dhagaajidi khudbadii usu jeediyey qayb ku mid ah waa shicaar lankuwaali oo ah wa kunuu cibaadallaahi ikhwaana addoomanka ilaahay ow nagada walaala dad walaala ee nagada insha allahu tacaala lamada beelood hordhaanba walaala haayeen haddana in yoorna walaalnimadii koran qaatanta insha allahu tacaala shicaarkan saasoo ka turjumaay intaas markaanaan ku gudob walaalayaal ilaahay aan mahadnagaana fuma ma aan mahadnagaana dadkii kaalanku jeeysadeen haliiskii labadii beelood oo walaala haayeen shaydhaanka dhex galay oo aan ka horeeyaan odayaasha dhaqanka iyo lajinadii ama guddigii wilaayada aan dartii arrintaas in yoo ka shaqeeyaan iyo culamaa udiinkii dowladda duruuska biyaayeen dhammaan iyo baalweynta eel qode oo yoona may waa dowladda ha ku qiib galan intii hadda nooma gon iyo intii hadda roogaanba may balana jazaakum allahu khayra jazaa iyo qaabka marka may waa isan ka dheganuglaadaan baaqii nabadeed ee wilaayad ha ku bahi isan ka hoggaansataan jazaakum allahu khayran asiin lana may mahad gaare bacd allahi subxaanahu wa tacaala si gooni aan ka mahadnagay beelo jilib leh oo runtii ilaahay barakaaya walbadan marka may wahaa dulqaad iyo adkaysi iyo isrereebow badan yoo ka ammaanan kawalaay ahaan ilaa qofka may waa bani aadanka wali wanaaga jeysada walanka mahadnaga walanka shukriye jazaakum allahu khayran allana beelo guud ahaan gaar ahaan odayaalkii hoggaanka hayan oo tawjiihaadka wilaayada qaadada hayno rooga bal walaamo shareeca islaamka ku dambaytay wal haliidoona isreeba la araay hadda layna koownan hayna walbadan ha tajrubaynay ha aragnay hadda ka horna ku hadalnay way balana jazaakum allahu khayra jazaa nabadda saas oo kale yaan ka dadaalo un baahanta nabadda saas oo kale aan ka dadaalo un baahanta waana siinka dhiirigeliyaan jazaakum allahu khayra jazaa intaas markaan ku gudo walaalayaal walyar may dursunumfaday qabyaaladda dhibaatada lata waana muxaadaraadka gaadaas aan ka jartay maka dheerada qabyaaladda qurun qabiilka waljaru ilaahay ammaanay qabiilka isku faylay sharcu litacaarafu waay laakiin ina akramakum cind allahi ataqaakum waay may tusaale lahan qaadada kore oo cajiib ah qabyaaladda dhibaatada yeelata qisadii ansaarigii iyo muhaajirigii oo rasuulka sala allahu alay slam saxaabadii isku mid haayeen yaadoo ghaswo laha ku nagday duulaan laha ku nagdi ceelbiyoodii oo isku galaan macna lama qof shakhsi ah koonu muhaajiru koonu ansaar ahay lamadaas qofa ceelka oo iska galaan ceelkaa laska kaharbiyaan markaasaa ku kastama in weerdaday yaa lal muhaajiriin kaagna meeray yaa lal ansaar walaalin weerdahay qabiil maada ogaada al ansaar yah dadka madiina roogan oo muhaajiriintii rasuulka sala allahu alay slam ha dhowaayan ahaayan muhaajiriinta la sheegahayan haani makaha ku hijiroodeenoo gaaladii markan mana diintii oo kulbasadeenoo kooyag madiinu ti kasta markuma in weerdaday kaan muhaajiriga hayn muhaajiriintaan weerday muhaajiriinay hayn gurmudaari lankun kooy oo goboda kii ansaarta hayan mare ansaaray isagna ay deera reer hebelay reer hebel oo kale yaad nagatay nabagan sala allahu alay wasalam waa meelo roogi qadiidii hayta nabiga ilaahay ku hadale abidacwa aljaahiliyati wa ana beyna adhurikum jaahiligii walaay lahamooday oo inas habarweerday reer hebelow reer hebeley iyo reer tollaayey laguri jaray walaagya hadda aan osinka dhajariya haddana dib hangnagdana nabaga ilaahay may ka sheegay marka dacuuha fa inahaa muntina yaa qabyaalada urungaha isku ku dheerada fiiri adda nimankun qabiil mun weedhan oos iyo khasraj iyo reer bani fulaan iyo malar magaagdan isku weeri muhaajiri ansaaru waana maga ammaana un fiiri shareecada ammaanta qur-aanka ilaahay ka ammaanay walfaylu magaaga laakiin magaagii hooba sidii lanka tala galay mase kale lan adeegsaday nabaga ilaahay may kuhali sada maanasha qabyaaladii walba mabedel tasma walba mabedel wasaabiquuna alawaluuna min almuhaajiriina walansaari ilaahay qur-aanka ka ammaanay magayaalkaas magaagii inaska habar wacdahayaan may maga faylu laakiin meeli lanka tala galay mal dhigna qabyaaladan la adeegsay saas darteeba rasuulka sala allahu alay slam may baray ku dheerada walaan wal uro aha may kaloo ka tilmaamay qabyaalada rasuulka sala allahu alay wasalam bahalka laaro udugarguuriyaha mise haarwalwaalka soomaalida gaar araas udugarguuri walfayl waa lanka qabyaalada ka shaqeeya saasu mana rasuulka sala allahu alay wasalam baa ka tilmaamay marka qabyaaladaas horumar marka deerow urungu dib u dhac yaa maana sheenas umataka baaba'aas horumarkii adduunye iyo diin iyo dhaqaale iyo walkasta yaa maana baabi'iyaas qabyaalada in laisku ilaaliyo qodobka labaad wala umuto mideeyow inas sheenow mayba walaalayaal alukhuwa aliimaaniya walaaltanimada diineed iyo dadkun mideeya korta muslimiinta walaa ilaahay ka mideeya mayu maynas sheeni bilaal alxabashi saxaabigii la raay suheeb arruumi arab mahaa in dadkaas yaa koona ruumaan dhaladi salmaan alfarisi abubakar asidiiq cali bn abi daalib maynas sheeni mana walaa inaska kooyan mayu alukhuwa aliimaaniya geeka muslimiinta hal sheey sideeba ogaada qabyaalada daawud iyo jihaadu lankii qabyaalad koroojooyin hanuun dhibaas jihaadkan baxoy wallahi faysade fiyaa wade fiiri al-shabaab hadda lama qabiila inta iska galli al-shabaab oo mayla raayi meelan seedaan aragday kii geelile al-shabaab ee hoo isan inta iska dhamaayasan haan geelilaaga haan jiliblaaga inta lay roogaan ma taas maa masdhuumadayon yaa kaar caalami aan gohon mana feentay qabyaalad ma qoraayan geelili jilibla inta iska dhamaayahan kan mujaahidka isku roog minshay tartiibaan jiifada beertisa abuurde saas ma dadka qabyaalada dhibaas jihaad kooban baan fiyaa wadaan wala tijaabi ilaahayna niin sheegi waayo tan hadda maana ishaa saxaabada bin ishaantiiwo marka alquwa aliimaaniya iyo marka horumarkeenka jara walaaltanimada walaal in sheenow diimu maana dadkun diinamada ay korto low anfaqta maa fi lardi jamiican maa allafta bayna quluubihim marka insha allahu tacaala in la adkeeyo alquwa aliimaaniya qodobka saddexaad walaalayaal qofka muslimka dhiigga oo la deediyo culaaska leeya adduunya aakharaba haddaa in soo ogaataan maanaa muxaadarooyinkan ku mid haayana siinka ta'kiidiyaan nusuus daran oo waciida yaa ka oroortay eedan aad adag nabigan sal ly slam may baan iin sheegay lanki lan muslum ee dila qiyaamo lanka la dili kan dili galantaha gobsade ilaahay ha la hor suruma ilaahay bal lankun weydii wali us iin dili sababta us iin dili bal ilaahay ad weydid hoob ilaahay ka weydii ka horan ma iin dili lankun ma yaraanan geeliliha yaaraase jiribliha yaaraase beertoa intisa hayti yaaraase walmaka jaraan walaas marka arrin eedan adag waaye jawaabna adag hala doobna waaye ay maslahan ka jarta geelka dadka muslimiinta in isdilaan dhibaato dagaal beeleed la dhex maro ay dangan ka jarta adduunya akharab ilaahay halka obsaday cadowga xaqiiqiga una lana gaalow cadowga almaabliinib cadowgaas isuga haayay intuuna isku indhitaraan hadda ilaahay subxaana wataala may bani imtihaamay una dhateen cadow inisnagan hoob cadowgaan arag waan uni cadow iniskanagadan qasma laakiin hoob la mashquulsanyaa la bahaa dhalinyarada bataa heb bahaaso muaskaran bahaayano heblow geeka shahiidi dagaalka kamoqnaay taasiitaa le heblow ha shahiidi dhilayo langastogow maablab mana laakiin markii jihaadkii laku mashquuli laku gaabi yamay nagatay markuun inuu nanta la fiiriyo guryo dhatiyo ya digsigii iyo meel raay jikidii iyo guriga dhatiyo in laga harbi iyo deerti maana naasnimu waana fulaynimu arrintaas taas ay ilaahay koobsanaan marka may waa cadowga xaqiiqiya una lano waa gaalo iyo dabadhalafyadii iyo murtadiinta eh iyo cadowniin eh cadowgaas diintaha ka duuli nafta dadka muslimiinta waa laha suugaayo falastiin ogdiin maalintii may la dilahaaya inkiyaraan boqola la dilahaaya intaas waa suuqa waa meelo ka socda diintiya laha ka duulay may la raay kitaab qur-aanka geeka gaalada haashee ka tirtiradaay tamana wal un niin dhaman geeka ilaahay abuuri may argo xoolooy muslimiintiya laha ka duulay gaalada dhaahay gabrooyi muslimiinta haya may la raay muslimaadka haya inta hijaabka lagu fiiga inta shareerada lagu qaadiya may la raay dabla ka daarahay aragaasan kismaay aragaasan may la raay muqdisho wala ku jarmaana meelo gaalada rog sangalan baahan in difaadan marka kanen insha allah ummadda caqliya wala ka duuli muqaadaraad bilaayo maandooriye fisqi waxyaaba badan oo wadan kala geli cadowgaas sugaa in kanen qodobka kalena dardaarmo shanaad mayba walaalayaal walag umudunka sharafa waaso kicizowaas waa aljihaadu fii sabiilillaahi wadacwatu ileyh alla dartis in maana dacwada lan faafiy ummadda diinta la bara jahla lagu saara jihaadkana lan surum intaasa ilaahay nii cizaaya ina allaha yarfacu bihada alkitaabi aqwaaman wayadacu bihi aakhariin marka addacwatu waalqitaal isla socdan alfade dhagna dhinacaas dacwada maraakiistii masaajidadii macaahidii in ma wado maanaa kheerkii walbarashadii iskuulaadkii in la camiro dhinacna may wahaa cadowla xisaabtan jiray marka iyo dagaalankan in socdo هذا دين تبلا ما دعسك كوبنت اسمع كتاب يهدي وسيف ينصر وكفى بربك هاديا ونصيرا مرك كتابك يا قريجي ما بشل ما رمك ورم أصلا قدرك كلا لهاد أنا كنت جو ما يبوا إن بدنا كنا نجان سياسة عدوة isku darka qabaailka ee qandaraaska ka qaaday hubka faraha badan la dugaasku sheegay oo may la raay wadamadan hataaf lahan giliyahay war ilaahay ku qabsada ilaahay siin ka dhaariyay saqaalay sideedii dib kana garana falaasana walilah mari baabaagi burburki qabiil qabiilki koog badan hadda geeka may halawsan nabada qab hantada ilaahay kiin ilaali bifadli aljihaadi jihaadku waa ilaahay subxaana watacaala dhiiganka shal badbaadi nabadgelyo jarta walma halawsan inta gaali aad ku guurido may waa webigalayseedaas lahan kiilaada lawma lah hor nabadgelyadun geekuna haaysan يكو بدل دانا مرك في سغاشن سدح دي سغاشن افرتي ام بهانه او توني تورا بورا لا رجل دي من كنغدانه يا نبي صلى الله عليه وسلم خطبتي ساد شيغان حجه الوداع ما كجرتي ما يبقى جرتي هي لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض وكما قال صلى الله عليه وسلم بعد جاي مركي انا دمد ان كنغتان قالنم ديب ان كنغتان isagoo qaarkin qaarka kala dhamaayo isdilaasan marka barnaamijka uu sugahay in la isku ilaaliyo dil geesiyaalka oo la baahan yahay geeka mayo hadashal baahan insha Allah inta geesa malka lan qabiilka dhatis intaa kanaga heblows geesiyaalka laraw hanas geesama fulay ka anka fulaysan kaasu mana arrintaas in laisku ilaaliyo qodobka anaga gebgabaamay ba walaalyaal mucaskaraadka may la fada in la camiro la fada ilaahay subxaana wa tacaala waa ninka baaqi waacidduu lahum mastadaactum min quwa gaalada diyaargarow aan baahanta lakala dagaalamo gaalo geeduu guuraha aytay wallaha kureebadoo la fadee baryay markun maayi gaalo amee la dhaway haddi geek idakinka koyta hoob aad la dagaalamo hayta amee la dagaalamaas markii jihaadka fardol kifaayo nagado arda sabab la duuloo baa fadana yaa geekaas marka may la raay lanki haddab idis dhatiya dagaalku socdo walku qiib gaado waaye walku dhow waaye marka may baa may nagadaas hadhowdin walba hal goboto ma leh markii ana saas lahaa dagaalku walka jar jihaadka walweda laakiin may kuwada ha ingoo maanaa roorka roor laga daro jazaakum allahu khayra jazaa may haga gebagabaayey gogolun ma infisanta hadda darbaasa roogne eelkood infisanta maa ay jihaadka diyaarinay askaraad ha ka dhawaada inta maanaasha digsiga dhatis inta ka harbiyo may fadaa ya awshaasan ay aye may la faday dad jihaadka ugaaska haddaba muaskar hakubahay usaga diyaar leh hagadaba feelow leh faday haddaba etoobiya siin hor qobaday habaas ilaahi waan xaqiiqdiya in runtis aton ya ya ataa insha allahu tacaala daahirgay saasa ku hukumaane haye jihaadka ay diyaariyay intun dhalinyara inta roogda mayla bahay muaskar lamba hol faday labaatan qof soddon qof afartan qof ani diyaar eraaso fartateegaasoo jihaadka nagaaga soo lafaday geed shalbaw mana shalba mayla raay kitaabkii aw maalin malaara jarne jazaakum allahu khayr ay fartateegab ay diyaare hay lanki diyaare surmay sheekhay surmay maal ugaasyada may la raay dadka diyaar ay surmayaan insha allahu tacaala haye haye aha ulumaadii ugaasydii hoob kahayan dhallinyaradii may sugaad dhallinyar haye ya maasha allah haddii culummadii iyo ugaasidiiba jihaadkan surmaan dhallinyaro insha allahu tacaala ayaana hakati saasay ku kumaan saas ma aya jihaadka ayan diyaar garowoy ilaahay dartisan ka hoy walaagun inta laga fiiriya ayoo goriyaalkun isagna nasga gadadin kolley yaana ugaaskaba sheegay may la raay gaalada ay ka wajahoy ay ka dhawa insha allahu tacaala jazaakum allahu khayr asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu xubno ka mida gudigii xasilinta iyo dejinta colaaddii u dhexaysa beelaha geeladle iyo jilibleh ayaa sidoo kale munaasabadaasi kelmad ka jeediyey muddadas kooban ilaahay subxaana wa tacaala fadlijay mayba suurtagalle ini walikhilaafahay walaaloo ka dhex jareen ilaahay subxaana wa tacaala ku saaru oo nabadgeli iyo ilaahay subxaana wa tacaala inay diinshayna nisaro jooco humaantii mayba waa niidiyo galli iskulunagadan yoo dhomban iskala raaliyaan yaa ilaahay subxaana wa tacaala suurtageli ilaahagaasaan ka mahadiyaan alxamdulilah walaalayaal sida liis la ogyaha mayba waa aha abnigi walaalkaba hadda sheegay may lereyhe nicmo wiin xijiyoo faday marka walaalihii shaqaaqada dhex marti isiin qaraabo e isiin deris e isiin dhalateen walaalo etiin inis sheegow ma fadaasan dhalashadiin iyo walaalnimadiin dad walaale ahoo dhaladay abtii aysan e guutaangno beelo uska etiin khilaaf dambe allama siin geliyo walaalayaal mahadsintiin amnigi ini dhuucidanga siinkala dardaarmee ilaahay subxaana wa tacaala diinshay ini isla qobsataan tafarug damba isku ilaalidaan amnigii galantalka qobadooy gaalo ee hadhax galnay mana dhabna halshoohan umaka dhaboon alxamdulilah ilaahay aa ka mahadsan dad walaale raxim e dhabaatadii oo hataa eesan dhabsadaayo walaan ilaahay noo zuuli lale aragaani maahin dad oo hanijeesino warkaas muweelana le ma aragno ilaahay siin barakeey ee nabadana allah siin reegi wayle dardaaramaane ee dad sharaf badanoo khiyaartuma anta roogdeehi imay dhabkan socdijana waaba aragaaniyo bahalii kore may oban halii waay naglaylahaynima unalan una kunoogni ma aragna ee nabadwaarti allahanayn weelu khilaafka inta allahanoo kuna gudo walaalayaal wayba dardaaramaane lankasta mas-uuliyadaa saaran kullukum raaci wa kullukum mas-uulin an raaciyatii lankasta geeka islaamkan dhabtiis mas-uuliyadaa ku saaran ee inokaadoy langwiinhaadoy walkasta haadoy wayba waaha hooba shaqaaqa jarto lankasta lanki indhawo argaw inii damiyo lafade dabka intii uuma hoob ada damiyo higaasya lanki ku dheer maaba ogaadow akhyaaray ilaahay hel ku obsadooy wali dhibaato ee jaroon hel iskala dugo hel iskala gurmudooy walanisku hiraayo ambilanis fiiriyaa ambilowsay kooyan araw ay jarnay dad islaam ee walaale ee raxim ee iiba'ena gaar ahaan haddana geeka wayb waa wakhti gaalada takaduurley isku fiiriyow fadaasay liiskala ridima faday olka koohaada faday hoob uuna iska mashquul waa nasiib daro waliba allaha ilaahay hel ku obsadooy ilaahay dhibkan inta halnooka nungudu gaaladana allaha jabiyo walaayadan la anahanin barakeeyo wajazaakum allahu khayr intaas lay dardaarmaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ugu dambeyn malaaq sheekh xuseen malaaqa beesha geeladleh iyo malaaq cali maxamed yarow malaaqa beesha jirible ee wilaayada bakool ayaa kelimaad muhiima goobta ka jeediyey ilaahay amaad naqaan nawaafijay nicamtiis oo linkooba koran unweynta nicmatul islaami waliimaan unweynta ma haddii ilaahay subxaana watacaala ka bacda way baan mahad naqaana walaayada islaamiga bakool oonay kula qiib qaadatay masaalixdii lamadii walaalood oo isqoomeen atiyo oonay kula qiib qaadatay way baa kale mahad naqaana guddigii masaalixdii oo hadireen walaayada oo walbadan dadkun dhatiyo ka dhadhah naqdeen insha allahu ilaahay subxaana watacaala ka guulsay inay masaalixi iyo nabadfayl ku deelaan kewran mahad naqaan way baa kale mahad naqaana mucalimiintii dadkan dooran akriyaan ilaahay dacwadiisa diinka deersiyeen yoon insha allahu maxadan naqaan dhumaantiinba may lahaa jazaakum allahu khayra aljaza wa axsana allahu ilaykum ilaahay subxaana watacaala jarhasin kusay akheyray kabacda kolley may laray maqaam kasta maqaala leey lagu hadalaw maqaamkun kolley intana nisakoyni antan umada intana nisakoyti boqolaalka ah way buah lamadii beelod oo reer jilib i reer geelo qiibkumada masaalixdii oo kolley linkoy waana gebagabow ilaahay subxaana watacaala waa nin dhammaay ilaahay kabaama ka mahadsan waylay dardaarmaane masaalixdaas oo hadala deeri oo lahan arri ciif oo walaayadii juhdaka biidi guddigii lahan hal saari juhdaka bii ini ignaqanna halba-aad lakalasi ini ini kunaqan nicmo kasta may la reey walxaasadaa walata nicmadaas may baa ini shukrishe una daba dhagn kolley walaa ninku sheekoyaay nicmadii ilaahay subxaana watacaala haddii la shukri waayo cuquubadii ini latanha ninku sheekoyaay unuun haddii odayaalka ee alkooda adna nabadgelyadii insha allahu aakenni horeyba may buaha dadma kasta ee in badanaa walwadi ahaya ilaahay subxaanahu watacaala haandiyoha ilaahay hanuuni ilaahay subxaanahu watacaala qalbisho may buaha alla nisiyaan mayla raaya jaray dadka soomaalida ma mahdayanaha duul muwaafaqa duca ku dhonyi duul makhtalafaan ankaar ku dhonyi manaa saal siimal ku dhonyi sabak ankaariñ kulle insha allah may baa muwaafaqadi ilaahay subhanahu wa ta'ala nawaafiji may baa shaydaan ban nidha jara inni marmar leesku dhiiso leeyo laakiin may baa inni nabad la daaliyo nabadan deegas jazakumullahu khayral jazaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wayba ku tuuqanay hubka isan in isgadateen oo ini lamba walaashay ka dhowfadaaw ini isan dad gaalo kala dagaalama inay naqataan allahu akbar oo hubkan isan qaadataan kolley guryaalkan inta hoblin dhaafu may baa guri kale malin ku dambeeya inoo jar etoobiya noo jarta dhinaga etoobiya noo jarta hubka isan ha qaadeen horta maysan lahaa niyada hal bedelay niyada hob ini muslimna ka dhow haay weligaa hubkaa hob adagkeedkin aysley ka dhammatoo dambishay la taliya adoolanka dilya lama seeta rasuulkana calayhi salaatu wasalaam way baan in tilmaamay gamon haleenkiisa dilaan inay jinnaka galaaso lanka saaniga oo suubi lanka raamiga oo gemi kan haqaadi oo meelaha ku aruuri sadiidan lama jinnaka galaaya marka warugun lankay gadi gaala hal dhow hoob ey ajaraa ku hale kii kala dagaalamiin ajaraa ku hale ama haddii niidaas meelaliinka nagne ee xubkii lan walaalka e dariska e adiisu dhalateen abti aysan etiin sodii seeda etiin mananteedin iska dhaha jaraan habadii adagantu lan ad dhalilay ka dhiyaaso kay kaaskii hagamoon lan ad ka dhalilay ka dhiyaaso akhyaarey mee bool horla argay maa marka insha allah way basin dardaarmaane hubkan hoob ini muslimka dhow liin gadi ilaahay subxaanahu watacaala ini liin toobasheen oo hubkii gaaladii batan ee waddanka noo haysata waddan bilaarsan hoob fadaano gaaladee waddan noo haysata hayee huduraa la haysada weejidaa la haysada meel kasti gaala dhoomanta insha allahu akhyaarey diyaar miigihiniya hubkii liingadadii qabii liingadad ini gaala ka dhownu diyaar miigihiniya akhyaaray allahu akbar ilaahay odi markaa tuka wajazaakum allahu khayra may baasaynu dardaarmaane nabadgeliyadii ini hore sii adkaaynan lama meelisku adkaaynan war insha allahu talabadadu odayaalka malaaginta taaliinkasagne samadoorninka haliyaan wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu may eed io eed anka mahadnaqaane dadkii walaalihii elan eelqooda yalla arey ogdaa eelqooda baaba shaqaagada eelqooda maku dhex jar laakiin meylo yaro inte eh eelqodaaga unama eraane haddii meyl waasroogna reer orsiga araane dhibaatadan reer orsiganahayana ogda meel kale eelqooda liliimaku jar ilaahay ha barakaaya yoonna necmadii iyo dhiiggii walaalasha dadka walaaqo yar oo salaawto wali isku argeen maoshilay jarima dhibwiinba ma jarne yoona saasien ilaahay ka bahadsan isxakamayeenlay dhibaatadii ilaahay intahanoo ka reeb hoob adafa fiirid wal kalama nahaayan dadka oo la sheegay miiska liniiniya guraayan lilahay unuhayn wuudhe walaalka nin sheegay elan wal liiska gelinyaaba maaba aragahayd fob walaayi yaroo gurin hoosad eleeji jarimaahine yogni ilaahay hanoobiy ilaahay mahaninka nag wal shiidhaan iyo walnaare tireedku tashkiilayan le ima iin leylanama dad isgalaayo hadda dil inays dhuuraawba inta ma roogaan maana ka oshiini ilaahay waana mahno dhaha saar jazaakum allahu khayr sidii sharaftile iyo dhiganuglaantii iyo walaalihii walaayadii islaamkii haddii nabadi iyo barwaaqada taanka baagdii cajiibkii isugu haayin ilaahay ha barakaay tolkiyeed iyada anka mahadnaqaan ilaahay warhun mahaniinaag laakiin walanahaay xaqiiqa hooba li fikir cadaab oo minallaahi eeyanahaysad ilaahay awaamirtiis oo khilaafni ah ilan ilaahay hooba awaamirtiis la khilaafa naftiya aayado badana goodaha ororeen oo ini ilaahay nacadaaba ilaahay hanoo badbaadi ikhwaani geeka jihaada la surinyi muslum bareeg meel kala odow ilaahay ka mashquulo lahay hooba dibaaganka mashquulina taasba cadaab ilaahay meeli baa neefalan ilaahay mana cadaab unod abti i aysinjey oo shala obsadaan liley ala dareena dhati oo ku jari liley ikhwaani waa cari ilaahay ilaahay maninku dor inuun ilaahay intooba sheegno geeka waajibni e ilaahay innaqana dibna walaagan ilaahay xumaan wal sheegdoob ilaahay mahaniinaag mayluku kabahay ilaahay diintiisa oo ilaahay la aamino meel ilaahay dad indiri liimbaha ikhwaani jihaadka ini liimbaha wal kale ku kabadbaadaan male walaan kale intaha ka naqnaqadahayo wal jaroon adan argahayne wayba waa hunug hunugdana ilaahay kitaabsha ku fadheeni ikhwaan una oo an fiirine ilaahay inka tooba sheegne an aragne gadaal inay iska fiirineen ama ku bahaasan ma leh inuun ilaahay innaqano ilaahay intooba sheegno shaqadii ilaahay nin dirsadii una goban ilaahay wal kale mahnin dirsan adduunkan mnin shaandhan ilaa cibaadadiis bese cibaadada meel inka saray koroska geela rasuulku sal allahu alayh wasalam ninka shubah bidirwati sanaamihi aljihaad haddii una ilaahay kitaabshii in gargaari waayni oo jihaadkii inkaha waayni gaaladii isku reebo waayni haddii gudaaganka mashquulin muslimiintii adowka ilaahay hor surinaytiin una mashquulin mana qobadaas jazaakum allahu khayr ilaahay mahninka naag maysiin sheegane xaqiidda ma aaminsanini eelqooda isgallan horeyna min aamin haddana ma aaminsanini ilaa wal shaydaan i gaalahani dhahwedo haninka dhahgabadahayo marna min ogolayni maysan sheegani haddii una mas-uuliintaan ini beri ku ana wal eel gooda dhatiis guud ahaan muslum dhatiis wal khilaafa kuwada beri ini ku ana gaar ahaan idii eel gooda dhatiye lama lamadii isgoonta kitaab ilaahay ayaale hebelow i hebelow is haysadee sheegin i sheegin aska haysadaana kitaabka ilaahaya imbaahinyin haa siinku sugaan laakiin wal eel qoda dhexdiisa oo is haysane reer hebel i reer hebela ene leh beri yaku ene taasa idaayana jazaakum allahu khayr asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu guud ahaan intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafareeb kurarhka oo qodobo kala duwan aad ku dhegaysateen kulanti dambe ayaa inoo balanah nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
الإسلام بشرى إننا نلقى